bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla amiin faylaa ka dhowaado warkahamiina mayda-aada warsan qodobada sinkadhiga doontan antuunanka guda jarna haddii lahayara walibaa ku mid maamulka dowlada dowladda hoos haya walibaa laka dhaliilayay bilicda biladka baydhaba koronkahuna walibaa ka kooyay qeybasha duwan ee sooga biladka tanbaydhaba maxkamada kore ee ayaa ka dhawaaqday qaadowka dacwadii himilo qarana madawiinaha farmaajo sugeega dhoofi dalkasayti ee ruushka jubbaland oya wara ku saartay dilkii nabadoon xaaji iise ciidamada jubbaland oyo hahirida dabnaanbaha kuwadii biladkasayti ee kismaayo howlagala biliiranga oo laga soo baya magaalada afgooye guddiga diyaariyowka ee sharciga doorashooyinka kulamo kubada biladka dhuusmareeba al-shabaab oo la wareegay deegaana dhowaa biladka dhooblaya duqeyn walibaya kudhida deegaano ku tirsan jubbooyinka iyo weliba shabeellada hoose ciidamada ku tirsan tomiya afarta oktoobar oo la gubaysanya heebo biladkasayti ee marka maamulka mandheere oo dalbaday intii laga dar wadahadalka kenya iyo weliba soomaaliya akhbaaraadka banaanka raadiya warsan singayton hamiignimadan weliba kumida ciidamada maraykanka ee syriya oo ombahi dhinigaasi iyo weliba iraaqa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaraya hamiignimaya bahaituu isniin talaadinaya hoyda hayta taariikhdinayadeeta labaatan kowda bilitumunad ee oktoobar sanadka labada kun iyo toban sagaalkana si waliba yohayana qodobadii warkana hamiignima hadana ka dhawaaday sogii oo faahfaahsan haddii ilahyarona intasin ku akhriyi doona ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa-e kabilowno akhyaaray sidiisin warkabaysinka dhegeysan maamulka dowladda hoose iyo weliba laka dhaalaylayay bilicda beledka tan baydhaba warbixintan doode ayaa kubatii warbaahinta warsan ee baydhaba iyo weliba warbixin ninku diyaariyay waryahagana cabdinaasir axmed jamayow doodung mayba ka saabsantaas sidalan ilaalii koro nadaafada iyo ifowka deegaanka may banaa ku qiib galay dhalinyarada shal e hanaate ugaas maxamed tuke cabduqaadir aadan cumar iyo binti colaad xuseen oo eh dhakhtaro deegaan may banayo kadoodana su-aalo badan oo la weydiiye ooyo kumid tahayaan sidalan dhowri karo ifowka nadaafada deegaanka cabduqaadir aadan cumar oo kadoodii in nadaafad xumud iyo qayb ku eto bulshadu xaafado is-oona tusaalahan qaadadi xafaado owlaado la yirow wasaqa minate iyo maqaahido iyo kadeediyayaan wasaqaas jididka taasna iyo dhibaato ka sheeni korta faydhoorka deegaanka madaxweyne kuhaaya deegaanka ee koonfur galbeed shariif xasan iyo madaxtooyada lijey dhowrkaas madaxtooyda ayaa ma iskuulaha dowlado hoose leh maylinka talagalay hay-adaha gadi laakiin maylinka talagalay inay qashankii wasaqda deegaankan lakuga qaado bawrkii sugahay may nagday in madaxtooyadii shileydii qashanka ku qaado nagati ilaa damay la kaareysiinyi laakiin walku maara ma koro hadday deegaanka sideedaba aday haddii maamul ay tay inay hal abuur lahaato lafade combaniyaala jira xaafudkaas haddii hal combany lindhiiba deegaankan wasaqdiisna dhamaadasa bilicdiisna habaafadi ini qashin shileeliya qaadama ee combaniga ini geeda abuur oo waraabiya kuwarqaba sida magaalooyinkan kale muqdisho oo kale way shaqeeyahay combaniyaal dawladda hoose ma shaqeeyahayd combanigaas mayleya baabur qashinka qaadaa leey dartiimam ay ka shaqeeyaa leey dad oo mayleya meel qashinka laka shuba qodaa leey mayleya baabur oo qashinka haddii haqaada xitaa yoo shiidaanga leey mayleya combani kale oo bulaacdoogin oo musquloo qaadaa leey dad oo shaqeeyayo wasaqda banaanka la karogow ilaa magan wasaqda la karogow iyo kontaroolaa leeyahy marka maamulka mayla ku fadaaya ini hanagan haddii oo awood dhaqaalayo nin hayn xitaa bulshada dhaxteeye isku maylahay ku dhex shaqeeyaan si abuuran kambaniyaal kambanigan inay bulaaca qaada linga talagala ee oo haddii shaqalabshay haysad bulaacdoogasay haddii buusumaan madii oo banaanka ka deedahayaan kulishoo jiditee ku qodanyi bulaacakaas jidkaas bulaacada ku qodan bulaacda wasi hoba buusumaan jidka wasaqeeyaya sida hata walaalkaxanaad sheegay oo kale bulaacdoogasay madii hay kambani qaadayo banaanka jeeya dad baan baahan dadka beero on baahan bulaacdoogas oo kale wayba bacrimin beeroo laga shubade markii qashinka hangnagaba kambaniga mayliya godbiin oo qashinka shabaab laqodaa jira walgube maylaha wal ku shaqeeya xitaa meelo dhatiya marka bulshada dhatiya le hol ku abuur kambaniyagas magaalada bilicdiya iyo nadaafadii hanagadaas bintii oo e dhakhtarati yakarati ini cafaayadiyo ete taanka daran sheeni korte mayba kalaniyo sheegtay iniyo jaran kaaf oo hooseedase isha huna raytise sameeyeen dhiirigelin nadaafadeed maybana howli kuwadana qaraam oo dhatiyo isku aruuriyaayeen mayba keliya lambaahanyaa ini la sameeye iska hirinaan eri islahay inaan er jari naftarka inaan er horta xafaayada cudur ciyaalka meeshaanase infection kaadadiyo kaadayan geeka dhanyo kana naqaayan cunug oo argaas bil dhalan oo infection qabliley infectionkaas meeshaane kaadadaasiiti oo kana naagsadi oo kaadadi oo kana naagdi oo geeka dhan kaadiyay cunugi kaadi hadda cunug la gudi haato xafaayada isla markaas la hiri kaadaas walyar kaba kana naad kana nagata meeli meeli cunugi hadda la gudi faylaadaas hadda iyana dhibaas dhiba ku eto doorka sheena kulatiyaan may waaha cunugaasiid infection baan dhaliyaas
hanad mayba usini dhinisha sheegay inay xaafado iyo maamulka oo iska af eh meelsaaro koran hay-ado oyo ku qabsado koran inay kula shaqeeyaan nadaafada oo hay-ad walbalon ku qabsado karo iniyo gada qalaabo laga sameeyo nadaafada iyo ifowka deegaanka hay-ada
mimi kale kujeni walmaayna dadka inay sheeg oo anhaayna walan kale li walwiliin haadan ee dadkiis i deegaanka banaanka isku mid inay haadan dadka abun hoba dadkaas isu wada shaqeeyo galano walay kasta oo aw yaayintay ku ay caafimaadkana loo ahiigini anma gawaha lasu shaqeeyo lankas wal waajib ay geejib guud inay wadankan faydaalaban horumar diilooga
mayba doodayaalka ka taliyana in la sameeyo dariseen iyadoo layska hirow laamo islamarkaasayna hay-ado la kocodsado taakuleen maybana maamulka kala taliyaane in la helo sharci laka hadow nadaafada iyo faylahaanta deegaanka
idaa mahadsanyahay waryaagana cabdinaasir axmed jamayow yahayo warbixinta sayteenay lasoo siyaaya dhinaca kalena akhyaaraya maxkamada kore ee dalka iyo waliba yoo ka dhawaaqana intiyo dhowaan yoo qaada doonana daawadii uusoo gudbiya ama yoo gudbiyan xisbiga himilo qaran oo us hogaamiyaga madaweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariifa sheekh axmed daawadaasi ite waliba ayaa ku dhangayta xukuumadii soomaaliya kureeda markii madaweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed sulandidi intii usoo ku dhoofa garoonka beledka muqdisho labaatii lamadii bilatanka setembar ilaa uusoo ka wajahnaayay beledka kismaayo walow markii dambena ususeedi waana ku qeyb galay xafladii aleemasaarka ee axmed midooba hay-ada garsoorka ee dalkaya weliba ayaa ku jawaabtay wararkaiyo la kafaafaya websaadyada qaar ooya ku saabsanaa intii xukuumadda soomaaliya iyo roojidii qaadowka daawada sayti walibanyo sheegana inti walba hunku jarna warkaasayt islamarkaasaytna dhawaanyaa bilaawa doonta maxkamada kore iyo waliba ayaa qaadaya daawada maamulka iyo-on ha gudbiya xisbiga kumeelgaarka ee ee himilo qaran daawada saytina dhegaysasha dhawaanyo bilaawa doonana wararkan saxaafada qaarna yoo qoran ee laga sheegay inti iyo iyin inti walba unku jarna iyo la kaaray warkaa ku bahaya maxkamada kora sidoo kaleeta wararka iyo waliba intaasaytio ka darhayana inti qof kasta xaquusun leeya inti garsoorka isu daawada isusu waafaqsan sharciga islamarkaasaytana daawada xisbiga himiloo qaranna gacantiyo ka hayana dhawaagna iyo dhegeysiyo bilaabo doona xisbiga himilo qaran oo hogaamiyaga madaweynagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed yaa litiibilitan waliba iyo ka dhawaaqina inta daawada ku dhangatay xukuumadda soomaaliya iyo ungudbiga maxkamada kora ee dalkaha bahaato la sugahaya intii maxkamada daawadaasi diya qaada madaweynaga farmaajona weliba uusan dhoofaya dalkaasi ti ee ruushka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waliba os-oonbahay dalka ruushka meelasiti onoson ku qeybgale shirka caalamiga ee wafdigan uu hogaamiyey madaxweynaha dalkaya waliba iyo kubahena garoonka aadan adda ee beledka muqdisho walibana iyo kaduulana ama yoombahena magaalada city ee soji ee dalka city ee ruushka magaalada sitia waliba labaatan iyo sideed bilitan isu ku furmahaya shirka ruushka iyo weliba africa oo sanadkeeba hal mar la qowdo walibana sidoo kaleda ku qeybgalahaya inta badanba madaxda africa shirkanya weliba oo soo socda doona muddo la maalmoode walibana oo soo kudhayahaya belidka sitia heebta iyo kataale ee soji ee magaalada dalxiiska laankaseedow walibana shirkaan sitii loonku hadlahaya dhaqaalo iyo weliba maalgashiga gaar ahaanna sidii wadatashiga dalka ruushka iyo ku shageeya lahayana walibana iyo weliba warar kalede oo ku saabsana dhinagan iyo weliba jubbaland iyo baxaan ee akhyaaray dowlad goboleedka ee jubbaland iyo weliba sokolool yoon ku hadlana dilkii halaytii beledka ka sameeya lankajiisidii nabadoon xaaji sayida iise abdi oo sukumitaya ganacsatada beledkaasaytiya kismaayo ka hoday dilkaasayti ku dambeyti dilka nabadoonka meelasayti kubeen haabahaato howlgal kooban iyo waliba suubyana ciidamada jubbaland oo wiliyoon sheegnan dadad iyo kaga wadeen afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen iyo weliba isuna guud ahaanba ummado soomaaliyeed gaar ahaana dadka jubbaland isoo markoor usan ku taasiyey dilka ganacsiga ganacsigaasiti ee qofkaasiti dilka langajeysada beledka kismaayo afhayeenkaya weliba usu sheegay intii laamo amniga ee jubbaland hatiyo wadan baaritaano ku saabsan ah sidai gacantalanka dhaka lahaya dadkii dilkaasiti ee ku dambeeya nabadoonkasayti isla wararka beledka seytia kismaanya ka guda jarnay akhyaar ee wararka oona ku helayna beledka kismaanya iyo waliba sheegahayana in ciidamada maamulka jubbaland ee beledka seytia kismaanya iyo hakihiranga boqolaal shacaba oo geeka meelasayti banaanbaha iyo ka dhakaaye dadka lihirya waliba la dhakaya banaan iyo waliba dhakaayana banaanbaha iyo aan ku horjeedan dilkii halaytii kismaanya lankajeysadii nabadoon sayida abdi oo solankasaay sayid adoon kaasayd oona sukumid haya dadka ganacsiga kala deegaanada saytia jubbalana wararka iyo waliba intaasaytia oo ka darahayana akhyaaray inta dadka saytia laakihiri saldhigyada shaldub oo kayaala kismaanya waana yoo la sheegay inta dadka saytia deegaanka sayti banaanbaxyadan iyo waliba iyo dal badan intii la adeeyo waan cadaalada la horsheena dadkii ku dambeeyay dilkaasayti islamarkaasaytina waliba iyo sheegana intii dadkaasayti oo dilka sayida adoon iyo aan ku dambeeyna al-shabaab haabahaato arrimo siyaasadeeda landili dhinac kalena akhyaare wararkoona ku helahayna shabeellada hoose iyo waliba iyo sheegahayana intii halayti iyo weliba geegba dowladda ciidamada dowladda howlgalayo kusuubyanga guda degmada sayti afgoya gobolka sayti howlgaladan iyo oo shalduban oo biliiran iyo waliba ka waramahaya intii laaka gobaday ku dhowaada boqol qof oo un badan dhalinyaro saraakiil hogaamiyaasi howlgalka sitia waliba oo sheegana intii markii dambe iyo sii dhiyana dhalinyarada qaar gurada markii baaritaano laka suubay baaritaankan iyo weliba uso dabasooda dilkii halayta nabadoon ibraahim maxamed ibraahim lankijeysidii beledka afgooya ee gobolka shabeellada hoose ammaanka ee degmada sitia muddooyinkan ka dambeey dibahaya koo maamulka siti iyo iyo ku qeyb qaadan dhammaan amniga sitina iyo ondiri maamulka koonfur galbeed iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya wararka oonu ku helahayna beledka sitia dhooblaya gobolka jubbada hoose oya kataala amaya labadaagasa xuduuda soomaaliya iyo kenya iyo weliba iyo sheegana intii raabtan dagaalyahanada al-shabaab meelasiti oo la wareegan deegaanka duleedkan ee beledka siti al-shabaab iyo waliba sheeganaanta deegaanka badda alamow iyo meelasayti iyo hoggaan ciidamo ku tirsan ahaan jubbaland walibana meelasayti wuxuu ku leeyahay dagaal kooban oo al-shabaabna iyo lawareegay deegaanadasayti qaar kumida dadka deegaanka iyo waliba yohag iyo janaac intii al-shabaab iyo lawareegan deegaanka sayti islamarkaas saytina iyo ku baahan ciidamada jubbaland u mudana meelasayti iyo roogay al-shabaab oo waryo ka qori baroonta reedka iyo keliyinya waliba sheegana intii gebi ahaanba iyo lawareegan gacan ku hayowkii deegaanka sayti islamarkaas saytina dadkii eroo dagaalkii kudhay meelasayti walkhasaareen ku dhalana saraakiil ciidamada jubbaland iyo weliba maamulka degmada sayti ee dhooblaya ee gobolka jubbada hoose iyo welihan ku hadalna dagaalkiisu kudhay deegaanka beleda adhamo iyo weliba sheegdhadowkan dagaalyahanada al-shabaaba faahfaahin dheeraad iyo waliba yaha ku bahaaytee khiyaaray dogaymo diyaaradeed oo saabagalaadhaafiisu kudhay deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose iyo weliba shabeellada hoose diyaaradoon dagaalka iyo la sheegiintialeytiyo dugaamo dhiniga irke iyo kujaysan saldhigyo iyo xubno ku tirsan al-shabaab iyo kiliyiga degmooyinka jilib iyo weliba jamaama oo ku tirsan gobolka jubbada hoose saraakiil ciidamada ayaa waliba sheegana intii dugeynta sigaar ee lanla fiirsaday saldhigyada iyo lijin al-shabaab islamarkaas saytina laka dili saraakiil ku tirsan al-shabaab waa sidiio hadalkan dhikan dhinaca kalena wararka kale doona ku helhaynaya waliba sheegahayana intii dugaanta kaleed ee xalayta kudheedi deegaanka haramka oyo dhiyaasa gobolka shabeellada hoose islamarkaas saytina lala fiirsaday xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaaba saraakiilan ku tirsan ciidamada hooga dalakya waliba sheegana inta dugaanta sayti laka dili saraakiil ku tirsan al-shabaab iyo weliba xubno kale dhala socday oo maraaya deegaanka haramka ee gobolka shabeellada hoose aabahaato wal faahfaahinta sayti dheer iyo hankubiina aabahaato inta badanba dugaymadan diyaarado ee dhiniga irka iyo kudhihaan gobolada dalka islamarkaas saytina lala fiirsada waa xubno ku tirsan al-shabaab iyo weliba inta badanba sheegdaya mareykanka oo ciidamo rooga soomaaliya iyo oona sheego intiio ka dilaan saraakiil ku tirsan al-shabaaba ciidamo ku tirsan tumiya afarta oktoobar iyo weliba la kuwaysanyaa heebta marka oo laku yara shan kumid ee ciidamada tumiya afarta oktoobar iyo weliba la kuwaysanyaa badweynta hinta gureeda markay doonyo la socdan kala degday heebta deegaanka adale iyo gobolka shabeellada hoose waliba sida oo kaleda iyo la badbaadiyay tumid lama askari oo kumid ah isu kumid ayay taliyaga ciidanka tumiya afarta oktoobar ee cusmaan muuse ciidamadan iyo waliba la sheegaya intiyo fadaaya intiyo kubahi belidka muqdisho waana kasii jeeday belidka saytiya markay harunta gobolka shabeellada hoose adeegsigan ee doontaya koyti kureeda markii jidka dheer ee iskihirow meelasayti al-shabaab iyo miinooyin iyo kubuyan islamarkaas saytina dhowr jeerba iyo ku dhiyo meelasayti saraakiil ama iyo ka amuudan saraakiil iyo weliba ciidamo ku tirsana militariga soomaaliya ciidamada tumiya afarta oktoobar ah iyo waliba al-shabaab iyo kusaarana beledka saytiya markeeroonta gobolka shabeellada hoose walibana sida oo kale iyo qeybyookeyana howlgalladii lakagobodi bariire sabiib iyo weliba aanole iyo awdheegle ee oo dhammaagnayo milasaytiyo kula wareegen ciidamada tumiya afarta oktoobar iyo weliba la aas-aasay kureeda markii lamada kun iyo toban iyo todobadii sanadkii iso weeraraysu kudhay isgooska soobe waanayo ka amuudan dada ka dhowba lix boqol oo qofa akhyaaray surankiisin warka ku dhugunsudahaytan waliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba ciidamada maraykanka geeka waliba yoonbahena dalkaasiti ee iraaq taasay doonaya qeybya kueta bahowka waqooyiga siiriya oo sokamari ama soka amari madaxweynaha donald trump intiyo ka hiramaylasayti weerarka ciidamada turkiga iyo ka qaadeen sawir qaado isuku tirsan wakaalada wararka ee reuters iyo weliba uus aragay intii wal ku badan boqol askari iyo unguduba dhinaga sayti weliba waqooyiga barya dalka saytiya syria meelasayti oona turkiga usug ogolaadeen intiyo roojanga howlgalladii iyo ku wadan kureeda markii hilista abad roojanga la dhexdhigay ama iyo dhexdhigday washington iyo weliba ankara wakaayaha ee milisiti iyo weliba isuna sabtidiisu sheegay intii dhammaan kun askari oo maraykanka iyo ku been waqooyiga syriya iyo gudubo doonanga galbeedka iraaq milisaydion iyo kasii wada doonanga dagaalkii ku dhanka ee ee midnimada daashta iyo sagaantiyo ama gaayon kujeysdanga difaaqa iraaqa madawiinaga sayidya turkiga rajab dhayiba ordogan ee weliba sunas ku digay intii ankara iyo reedayaan bilaabo doonta howlgalladii militariga ee syriya markii habadroojoba oo dhammaadka sayidya talaadada haddii ciidamada kurdiyiinta iyo hogaansamaan warkii hamiignama dhugunsadayaal hilwansin kula socodkan idaacadda warsan ee baydhabana suruunkun yaninka dhoonye akhyaare nabadgelyo